بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وحان كده حجرني في سورة النحل افتراءاتكي مشركينتا ay la iman jireen oo allah ay ku iftaroon jireen ayaan ka hadlaynay oo soo aragnay yaa maray shirki ilaahay u sugaan maray allah subhanahu wa ta'ala walad ay u sugaan iyo wixii lamid ah ku soo jirnay walitii ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka waramaya ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون وحيلان مشركينتي lilaahi allah allah waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxay kahanayaan oy necab yihiin ayay rabbi subxaanahu wa tacaala u yeelaan wa tasifu waxay tilmaami alsinatuhum carabiyadoodu waxay tilmaamtaa oy sheegtaa alkadiba been ayay tilmaamtaa ayoy sheegi waa maxay beentaasi anna lahum lxusnaa min anna lahum lxusnaa inay leeyihiin xaaladii wanaagsanayd inay leeyihiin oo aakhare haddii la tago sida adduunkaba xoolo iyo barwaaqo ay ugu haystaan inay qiyaamahana haddayba jirtaba ay ayaguna khayr fara badan iyo wanaag ay helayaan markaasuu allah yidhi laa jarama ay xaqan waxaa sugan anna lahum annaar anna lahum inay leeyihiin annaara naar inay leeyihiin ayaa sugan yacni alxusnaa ma laha wanaag ay leeyihiin iska daaye xaqiiqada waxa weeye inay naar leeyihiin wa annahum ayaguba inay yihiin mufratuuna kuwa lagu halmaamo cadaabka oo looga tago dhexdiisa inay yihiin ayaa sugan buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuunu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala allah waxay u sheegaan ay ku tilmaamaan ay ku sheegaan allah baa iskale bay yidhaahdaan waxay kahanayaan oy necab yihiin ayay rabbi ku sheegaan marka halkan aayaddan waa laiska ibhaamiyey waxa ay necab yihiin waxa ay yihiin lama sheegin lama cadaynin laakiin waxaa un la sheegay allah inay u yeelaan waxay ayagu necab yihiin inay rabbi u sheegaan ay yidhaahdaan allah iskale ay yidhaahdaan laakiin allah subxaana wa tacaala meelo kale ayuu qur'aanka ku caddeeyey oo ku sheegay shaygan halkan la ibhaamiyeyo aan la caddaynin meelo kale buu rabbi ku caddeeyey shayga marka ay naftooda u diidan yihiin oo markii lagu sheego ay nacayaan haddana ay rabbi u sugayaan waa laba shay wey kan koobaad waxa weeye waa hablihii iyo dumarkii weeyaan kan labaadna waa shurakadii shurakadii labadaas weeyaan kan koobaad oo maaragtay yacni maaragtay dumarka ah waataan darsigeenna xalay ku soo marnay ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الله إنه اعتقاديان دمر إنه ليه هاي عرور يعني هبلئي هوين إنه أسقوا دلي إنه الشيكتان الله نفتي سوكوه في سبحانه وتعالى كراهية ذو دمركة الله بي أشيغين شيغا ربي أي كشيغين إنه نعبيهين ويسان أيقو دونينين isla aayadda ka dambayso rabbi noogu sheegay xalay darsigeennan ku soo marnay waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim inay necab yihiin marka ayaga loo sheego ayuu rabbi noo sheegay marka waxay ayagu necab yihiinoo dumarkii ah ayay allah ku tilmaamaanoo owlaad inuu maaragtay rabbi leeyahay ayay ku sheegaan weeyaan taas waxa weeye waa waa waa dumarkii xaggiisii wey shurakada sidoo kaleeto يعني ما رتي الله بأشيغان إنه شرك ليه وكون كان لو ذاكسده الله بكت الماما إنه شرك جرته عبادة الله وما رتده إله عبادة أوليه أيقون أوليه لكن markii ayaga la yiraahdo xoolihiina xaqid kala haydin la wadaagsato may ogola yaani abiidooda iyo adoomadooda ay leeyihiin adoomadooda ay ayagu leeyihiin oo ay soo gateen la ways adoonsan jireen waqtigaasi dadku wala adoonsan jiray adoomadaas haydin la wadaageen xoolihiina isku si ka noqda ma ayna yeeri jirin marka waxay ayagu diidan yihiin ay rabbi subxaanahu wa tacaala ay ku sifeeyaan oo ku tilmaamaan weeyaan شركه كل إلهي مركو كهضيه وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين الله ساسوا ليه شرك بي شركاء إلهي أسميان إلهي بيئة لأنه شرك ليه ولاكس عبادة أولى ليه عدل ولاكس التهي أي جرتو أي شيغان ومع ذلك أيضا شركاء للان نقضاء الدومدود شركاء للان نقضان ما يؤقلا سيدة الله سبحانه وتعالى في سورة الروم أو نوغو شيغي ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يعني الله سبحانه وتعالى سلا سوليه تصالى أي إلهي نفتو ذو سميه مركاسا وحليري dadka idinka adoomada idiina hoo gacantiina ay milkisay yani ma kamid yihiin kuwa idinka idin la wadaagsado waxaan idin siinay oo risqigii ah oo markaas faan yaani faantum fihi sawa isku si aad u maamushaan xoolihiini isku si aad u maamuleysaan oo u simantiin marka yaani ma ogashihiin way ma ay ogola maar ma ay ogola in cid kale xoolaha la yeelato adoonkiisii bal wuxuu u arkaa inuu maalkiisii yahay isagoo xoolihiisiiba uu yahay ayuu u arkaya marka waxa weeye macnaheeda mar haddii mar hadii allah yani mid idinka idin kamida mar hadii mid idinka idin kamidihi uusan raadi ka noqonaynin mamluugiisii qofkii ou hantay ou milkiyey inuu shirki la noqdo qofkii addoonka u ahaa inuu shurako la noqdo shariik ou la noqdaa hadday yani mid idin kamidihi uu diidan yahay fakayfa tajcaluuna alawhaana shurakaaa lilahi fii cibaadatihi seebaad marka ilaahay ula yeelaysaan shuraka aad cibaadadiisa ula yeelaysaan cid kale ula wadaajinaysaan marka halkaasaa loo jeedaa aayadahaas ayuu rabbi ku cadeeyey wayajcaluuna waxay yeelayaan lilaahi allah waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxay kahanayaan oy nacayaan oyna naftooda u ogolayn sida gabdhaha iyo maaragtay maaragtay shurakada inay addoomadooda shirka la noqdaan oo kale bay allahna walad u sugaan oo dumar ay u sugaan adoomadiisana shariik ay kala dhigaan mid la wadaagsaday cibaadada kuwa la wadaagsaday ka yeelaan weeyaan watasifu alsinatuhum alkadiba watasifu yani waxay tilmaami oo sheegi way alsinatuhum carabiyadoodu alkadiba been ayay sheegaysaa been bay tilmaamtaa ay ka hadashaa marka ay leeyihiin anna lahum alxusna inay anna lahum ayaga inay leeyihiin alxusnaa tii wanaagsaneed inay leeyihiin markay hadalkaas sheegayaan carabiyadoodu been ayay tilmaamaysaa u sheegi weeyaan carabiyadoodu been bay tilmaamaysaa u sheegaysaa weeyaan marka alxusnaa waxaa la yidhaahdaa waa ta'niif alaxsan alaxsan ayaa xusnaa ta'niifkeedu uu yahay weeyaan maxay u jeedaa marka inay wanaag leeyihiin yani maxaa loo jeedaa ana lahum alxusnaa maxay tahay macnaheedu culummadu waxay leeyihiin macnaha ugu wanaagsan waxa weeye waxay oran jireen haddiiba qiyaamo wax la yidhaahdo uu jiro oo dadku markay dhintaan dabadeed la soo saaraahi ayba jirtaba yacni annaga ma rumaysnin bay leeyihiin laakiin haddayba jirto oo ilaahay uuna soo celiyo sida adduunka aan nicmada ugu haysanno baan aakharana annagu jannada iyo khayrka o dhan ba yeelanaynaa bay leeyihiin hadalkaasay leeyihiin marka hadalka inuu kadib yahay oo carabkoodu been uu sheegay been ay ku tilmaamayaan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala noogu sheegi way sida mesela Allah fi suurta Fusilat uu noogu sheegay marka uu maartay yaani qofkaas qiyaamaha ku diidanaayo kale uu ka waramayo insaanka qiyaamaha diida markuu rabbi ka waramayo wuxuu yidhi walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna haddii ilaahay la ii celiyo maalinta qiyaamaha alle agtiisa waxaan ku leeyahay xaaladii wanaagsaneed baan ku leeyahay alxusnaa baan leeyahay buu odhanay waxaa la mid ah aayadda fi suurati maryam allah uu leeyahay oo kaleeto afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala lauutayanna maalan wawalada yani qiyaamo hadduu jiro asagoo aayaadka ilahay ku kufriyay wuxuu leeyahay haddauba qiyaamo jiroo laisi soo celiyo maal iyo awlaadba halkaasaa la igu siini anaa lay siinayaa buu odhanaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay aطalaca alghayba am ittakhada cinda araxmaani cahda ma qaybkuu taalacdayo ilaahay wuxuu la goonida noqday buu soo arkay mise ilaahay buu ballan agtiisa la yeeshay oo cahdi baa laga qaaday inuu maarata maal iyo awlaad lagu siinayo qiyaamo ma jirto labadaba midna lama arko weeyaan marka hadalka ay naftooda ku tilmaamayaan ay leeyihiin anna lahum alxusna inay leeyihiin ah oo kadibka ilaahay uu ku tilmaamay waa taasaa loo jeedaa markii qiyaamo la tago waxay leeyihiin annaga ayaa waxaan noqonaynaa dadka maaragtay wanaagga iyo jannada la siiyo baan noqonaynaa weyaan allah isagoo ka jawaabay wuxuu yidhi laa jarama ay xaqan waxaa dhab ahoo sugan anna lahum inay leeyihiin annaara naar inay leeyihiin ayaa dhab ahoo sugan weyaan anna lahum naar yani inay xusnaa leeyihiin iyo wanaag iskaba daaye naar inay leeyihiin baa shay dhabahoo sugan weyaan marka laa jarama waa ka soo hadalnay yani khaliil ibn axmed alfaraahiidi hadalkiisii uu yidhi laa jarama waa kalimatu taxqiiqin kalimatu taxqiiqa la yidhaahda walaa takunu ila jawaaba yani kelimad oo xaqiiqanimo ku tusinaysa weeye jawaab mooye wax kalena maba noqoto buu leeyahay ay xaqan oo kale weeyaan يعني معنheedu waxaa loo jeedaa حقا أنa لahm الناaر يوم القيaaمaة وlaa buda minه maalinta قyaamaha inay naar leeyihiin ayaa شhay sugan oo dhab ah n maaragtay lagama maarmaana inay naar gelayaan iska daa inay janno helaan وأنahm مفraطuun inay yihiin وأنahm ayaguba مفraطuuna kuwa cadaabka looga tago inay yihiin ayaa شhay dhab ahoo sugan weyaan marka mufratuun yani waa siiqat ismu lmafcuula la akhriyaayo min afratahu ayaa laga keenay idaa nasiyahu wa tarakahu hayra multafitin ilayhi yani markaad tidhaahdid fulaanan afrata shaya markaad tidhaahdid bimacnaa nasiyahu wey wuu halmaamay weeyaan wuuna ka tegey wey marka nisyaanka halkan waxaa loo jeedaa waa bimacnaa tarki wey ka tegid baa loo jeedaa weyaan waanahum ayagu waannahum ayagu mufratuuna kuwa cadaabka looga tago wey lagu halmaamo weeyaan nisyaankan waxaa loo jeedaa bimacna tarki wey ka tegiis baa loo jeedaa sida allahba qur'aanka in badan uu ku sheego fii suurati sajd oo kale allah wuxuu leeyahay faduuquu bima nasiitum liqaaa yawmikum hada inaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun yani qiyaamihii aad halmaamteen cadaabkiisii dadamiya baa la leeyahay maantana annagana cadaabkaan idinku halmaamaynaa macnaha hilmaamka ilaahay uu sheegayo waan idinkaga tegaynaa wey amaa yani nisyaanka la yidhaahdo bimacnaa zawaal alcilmi loo jeedo cilmiga oo qofka ka tago cilmi la'aan nisyaanka uu halmaamo garashada oo waayahay waa mustaxiilun cala allahi subxaana wa tacaala nisyaanka marka qur-aanka ku aragto waa bimacna tarki ayaa loo jeedaa marka waxaa weeyaan yani inakum matrukuuna mansiyuuna fi naar kuwa looga tago laguna halmaamo naarta dhexdeeda ayaa tihiin weyaan saasuu rabbi leeyahay amaa in ilaahay loo nisbeeyo nisyaanka oo halmaamka bani aadamka ku dhacoo kale oo cilmi la'aanta ihi waa shay mustaxiil ka ah allah waxba ma halmaamo allah wuxuu leeyahay yani maarata fii suurati maryam wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaaga wax ma halmaamo في سورة الطه الله وxuu leeyahay قاaل علمها عiنda ربي في kitاaب في kitاaب لا يضل ربي ولا ينسى ilahay مxba ma halmaamo سubحaنه وتaعaلى marka نسyاan in ilaahay loo نisbeeya waa meel ka dhac wey waana mustaiil hay mustaxiilo ilahay u nisbaysay weeyaan amaa نisyaanka qur'aanka aad ku aragto bimacna tarki baa loo jeedaa macnahaas aan soo marnay waxa weeyaan waxaa ku fasiraya mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo qataada وغيرهم من السل... من مفسري السلف ayaa ku wada fasiraan weeyaan waannahum mufratuuna kuwa cadaabka looga tago lagu halmaamo weeyaan ayaguna inay wanaag leeyihiin iska badaabo weeyaan tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytaanu a'malahum tallahi allah baan ku dhaartay allah sidaas ku dhaaranay allah baan ku dhaartay laqad arsalna waan dirnay ila umamin umado ayaan u dirnay يعني لقد أرسلنا واندرنا أي رسلا بالوجينا رسل باندرنا إلى أمم أمضى باندرنا أمضاه من قبلك أذيك فرط هذا أحد نبي الله محمد أمضى أذيك هري أي رسول صادرنا سنان أذيك كو صادرنا أمضى سو يعني رسول شاسو أمضى أبو ييريو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الله إنه وحيدان oo cibaadada ilaahay u saafi yeelaan oo allahay macbuud ka dhigtaan rasuul dadka ugu yeerayso ayaan ummadihii hore u soo dirnay sida adigaba ummadaan aan kuugu soo dirnay weeyaan markaan rusushii u dirnay ummadihii markaan u dirnay rusushii rusushii waa la beeniyey beenintaasna shaydaan baa u qurxiyey u ziineeyey weeyaan fazayyana lahum fazayyana wuxuu qurxiyey lahum ayaga ummadihii wuxuu u qurxiyey rususha loo diray ashaydaanu shaydaankiiba wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalkooda waxa ay samaynayeen oo xun xun wixii shaygii xumaa camalkoodii xumaa ayuu u qurxiyey weeyaan falalkoodii xunxunkaabu shaydaanka u qurxiyey oo shay shayga camalka ay samaynayeen shaydaanku u qurxiyey waxa weeye waa kufrigii oo maarata xaq lagu kufriyo waa shirkigi ilaahay iyo isqalqigiisa la wadaajiyo waa beenintiyo rususha iyo xaq la beeniyo iyo waxa la midka macaasida ah idil ayuu sheedanka u qurxiyay oo yiri kana kana wanaagsan tawxiidki iyo iimaanki iyo allah iyo rasuulkiisa oo la rusushiisa oo la raaca wuu u fool xumeeyay shartana waa uu qurxiyay weeyaan sidaas marka rusushii ku ay maarata ku beeniyeen weeyaan فهو مرك شيطانكي وليهم ولقودي وي يعني قرين كودي صاحب كودي وي وأدونك اليوم ما انتذن وأدونك اللي جوغو أيو ولقودي يهيو كل حريري أو يهي وباديين يا طريق حقه كدوميني مرك ساس ولي أقول نقضي وي أيهنا مركز يكو أطيعين الراعين وأسجع يتوقلين وي مركز سلاس وشيطانك ولي أقول يهي وي ولهم وحي ليهين عذاب عذاب بيليهين مالنت قيامها عذاب كاسو أليم مد وحنوجيه مؤلم أه أي إلهي أكتس قيامه كليهين ويه الله آيدا نفتيسو كدارنه ساس كدارنه وحو كدارنه sida adiga nabi ilaahay maxamed oo umadaan lagu soo diray umadaada lagu soo diray ayaan rasuul adiga ka horeysay dadkii ka horeeyay umadaan aan u dirnay rusushaasna waa la beeniyey sababta beeninta keentayna shaydaankii baa acmaashooda u qurxiyey xunxun ka ahayd marka shaydaankii baa weli u noqday weeyaan tallaahi allah baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay oo inaan dirnay baa dhab ah rusulan baan dirnay ay rusulan baan dirnay ilaa umamin ummadaan u dirnay oo min qablika adiga hortaada ah nabi ilaahi maxamedow ummadihii aday ka horeeyeen rasuul ka horeeysan u dirnay fazayyana lahum wuxuu ummadahaas u qurxiyay ash-shaytaanu shaydaanki a'maalahum wixii ay sameeyeen oo amalkoodii ahaayo kufrigii takdiibkii ah ay u qurxiyay kolka fazayyana fazayyana fazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum fahuwa shaydaanki waliyuhum waligoodii weeye shaydaanki baa wali u ah al-yawma maanta dal joogo marka al-yawmada laba macno mufasiriintu way ku sheegaan in adduunka loo jeedo sidii macnihii hadda aan sheegnay oo kale maanta ayuu weligoodii yahay yani waxa weeye yani ay yuqwiihim fi fi hadihi alxayaati addunya adduunkan ayuu ku baadiyeynayaa weeyaan weliba u noqdayo way ateeceen way raaceen sidaasuu marka weli ugu yahay bimacnaa qariin wey iyo saaxiib ayuu u noqday weeyaan shaydaanka weli oo saaxiibkooda ah in la yidhaahdo ama in la yiraahdo al-yawmada waxa loo jeedaa maalinta qiyaamaha fa huwa shaydaanki waliyuhum ay naasiruhum koodii u gargaarayey weeye alyawma maalintaad maanta oo qiyaamadii ah midkooda u gargaarayo weeyaan yacni maxaa marka naasir looga dhigay alwaliyu markaas haddii aan qiyaamaha ku ridno bimacnaa naasiraan ka dhigaynaa naasiraan ka dhigaynaa weligaani weeyaan mid u gargaara baa laga dhigi shaydaanka barito uma gargaarayo bal waa ku kufrinaya wuuna ka beri noqonaya marka maxaa loo leeyahay waa naasirkoodii maxaa loo leeyahay wuu u gargaari maxaa loo odhani bal maadaama uu ku kufrinayo culammadu marka waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa arinkan waa min baabi tahakumi walistihzaai bihim waa jeesjees lagu jeesjeesayo shaydaan maalintaas uma gargaaraye waxaa weye maanta kana naasirkiinii wey yani wuxuu u qaban kara lama arko weeyaan waana tan ilaahay uu leeyahay yani ha ka dhiganina shayaadiinta shaydaanka iyo duriyadiisa owliye ha ka dhiganina buu leeyahay intaa ilaahay iyo rusushiisa ka tagtaan fii suurati lkaafi الله وحو ليه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وحلا بدشو وحأحهم هذا شيطان ذريتيس إن ولا لقدكتو الله إي أوليتيس لطوره هذا أقحهم هاتيويا ولهم وحي ليه عذاب عذاب إليه عذاب أليم المدوحا وجياء أي رب أكتس كليه محايا ليه sababta cadaabka aliimka u leeyihiin waxa weeye waxay ka jeesteen wilaayat araxmaan allihii raxmaanka inay weli ka dhigtaan bay ka jeesteen waxay ku raadi noqdeen wilaayat shaydaan shaydaanka welinimadiisii oo naasir oo u noqdo qariin u noqdo ayay raadi ku noqdeen sidaa darteed bay marka cadaab aliima ay ku mutaysteen weeyaan wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih wamaa anzalnaa ma aanan dejinin عليك adiga dushaada nabi ilaahi maxamedo alkitaaba kitaabka maana kugu soo dejinin ilaa haddaan kugu soo dejinay waxaan kugu soo dejinay litubayina lahum dadkii inaad u cadayso alladii kii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen ikhtalafuu ay iskhilaafeen fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen inaad u cadayso daraaddeed baan kugu soo dejinay wahudan hanuun yani maaragtay asagoo ah baan kuugu soo dejinay weyaan oo maaragtay litubayinadaasaan ku cadfaynaa weyaan waxaan kuugu soo dejinnay yani bayaanan lima ikhtalafuu fiihi wahudan hanuun ayaan kuugu soo dejinnay asagoo ah waraxmatan naxariis asagoo ah qur'aankii quluubtii hanuun u ah raxmad caama ah ayaanu kugu soo dejinnay yow naxariis iyo maaragtay hanuun u yahay liqowmin dad buu u yahay yuminuuna rumaynaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala dadka rumaysan ayuu kitaabka hanuun iyo naxariis uu u yahay weeyaan aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegi yani xikmada qur'aanka ilaahay nabiyulaahi moxamed oo ugu soo dejiyey waxa ay tahay waxa weeye waxa loogu soo dejiyey in dadka loo caddeeyo xaqa loo caddeeyo oo baatilka looga caddeeyo maxaa yeelay qur'aankan ilaahay nabiyulaahi maxamed ou siiyey waxa weeyaan sifadiisu waxa weeye waa faasilun bayna alxaqi walbaatil alladii yafsilu bayna alxaqi walbaatil waa midka xaqii baatilka kala saaro hanuunka iyo baadida kala saaro kufriga iyo iimaanka kala saaro weeyaan wuxuu kala saaraa wax alla waxay dadku ku doodaan oo dhan ayuu kala gooya hadday tawxiidkii tahay haddii ay tahay qiyaamaha iyo arrinkiisi ay tahay hadday alaxkaam washaraa'icu ay tahay waa faasil wey wuu caddeeyaa wuu kala sheegaa sidaasaa marka loogu soo dejiyey in dadka waxay isku khilaafeen oo tawxiidkiia loo caddeeyey caqiidadii waa loo caddaynaya waxaa la leeyahay middaan shirkiguna waa baatil oo wax jira ma ah tan tawxiidkuna waa xaq weeye ilaahay keliya oo la waxido waa shay xaqa weeyaan qiyaamaha in la inkiraahi waa shay baatila inuu maalin qiyaamo la yidhaahdo jiro dadkana la abaal marinaya waa shay xaqa wey marka qur'aanka wuxuu rabbi nabiylahi maxamed ugu soo dejiyey dadka in xaqa loo caddeeyo waxaa kaloo loo soo dejiyey inuu hanuun iyo naxariis ou noqdo oo dadka mu'miniinta ahee qur'aanka rumeeya hanuunna uu noqdo oo quluubtooda ilaahay uu ku hanuuniyo raxmad caamana uu u noqdo oo ilaahay ugu naxariisto adduun iyo aakharo ugu naxariisto weeyaan wamaa anzalnaa ma aanan dejinin calayka adiga nabiyulaahi maxamedow dushaada alkitaaba qur'aankii kuguma aanan soo dejinin ilaa waxaanu kuugu soo dejinnay litubayina inaad caddayso للناس ضدك إن أدعى عديسو الذي شيقي اختلفوا اسكو خلافه فيه شيق دحديسة وحسكو خلافه من أمر التوحيد وأمر المعاد يعني التوحيد كأرن كيسئيه مارة قيامه إن أدعى عديسة أيانك وقسوا الجنوي وهدى هنون أسقوا أهي ورحمة النحريس لقوم يؤمنون تلك مؤمنين تأهل الرميسان قرآنك oo kitaabka ilaahay qabsaday hidaaye iyo naxariis oo u yahay ayaan kuugu soo dejinay weeyaan laakiin dadka aan quraanka rumaysnayn quraanka hanuun uma noqdo caafimaad uma noqdo raxmad uma noqdo weeyaan bal khasaaru ku yahay sida ilaahay uu leeyahay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lilmu'miniin wala yazidu adh-dhalimiina illa khasaara dadka dhalimiinta khusraan mooyee wax kale kama kororsadaan weeyaan والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله الله سبحانه وتعالى أنزل ودجي من السماء سمد وحكسه دجي ماء وصحاب كيلوجي ضروري أي حكسه دجي ماء بيو كسو دجي مركاسه فأحيا نوليي الله به biyaha samada ka soo degay sababteeda sababtooda wuxuu ku nooleeyay al-ardh dhulkii buu ku nooleeyay dhulkii ayuu rabbi ku nooleeyay weeyaan baada mawtaha dhimashadeedii dabadeed yaani yaani qalalnaashaheedii dabadeed ardada ay yaabis ahayda qalalnay yaani gadaasheeda ayuu rabbi roobkaas dhulkii ku nooleeyay oo doog iyo nabaad uga soo saaray weeyaan inna fi dhalika arrinkaas oo ah roobka oo samada laga soo dejiyo yacni maaragtay dhulkii dhinsanaa ee la nooleeyaa oo doog lagu nooleeyo ardo camiran laga yeelaaye la'aayatan cibradaa ku jirto yacni maaragtay shay lagu cibro qaato daliil tusinayo calaa waxdaaniyat illaahi subxaanahu wa tacaala allah waxdaaniyadiisa tusinayo keligii inuu yahay alladii yastaxiqu alcibaada cibaadada axadka mutaysta inuu keligii yahay tusinaysa baa ku sugan inuu yahay allah qaadir awood oo u leeyahay yani calaa baci cala albaci bacda almowti inuu awoodo dadka markay dhintaan dabadeed inuu soo saaro cibro ayaa ugu jirta weeyaan yani yayna ugu sugan tahay cibradaasi aayadaasi liqowmin dad oo yasmacuuna maqlayo samaaca qabuulin wa tafahumin wa tadabburin yani maqal oo ay maartay fakar oo la jiro aqbal oo la jiro dadka maqlayo dhagahooda iyo qalbigooda oo xaq u furan yahay dadkaas weeyaan dadka ay aayadda iyo cibrada iyo daliilka ugu sugan yahay weeyaan halkan wallahu anzala laga bilaabo ilaa aayada aayado badan oo meeshan aan arki doono wuxuu rabbi kaga warramayaa yacni nicmada bani aadamka ilaahay oo u galo nicmada ilaahay bani aadamka uu siiyo oo nicmadaas lafteeda ay tahay daliil ala wahdaniyati illahi subhanahu wa ta'ala allah inuu koonkan macbuudka kaliya ka jira oo yahay tusinayso ayaa maaragtay iyo rabbi kaga waramaya way waxa lagu bilaabay allah roobka uu soo dejiyo dhulkan oo ebara oo abaara oo qallalan ayaa ilaahay samada roob ka soo diinaya ardadii qallalnay oo ebarka ahayd wax geedo ku yaala la arag durbadiiba waxay noqonaysaa arda nool oo xayi ah dhul nool oo xayi buu noqonayaa roobkaas ilaahay uu ku soo dejiyey baa wuxuu soo saarayaa doogii buu soo saarayaa ard maaragtay dhulkii dhul cagaaran oo qurux badan buu noqon markaasaa maaragtay ardo xayi nool ay noqonaysaa markaa weya ilaahay subxaana wa tacaala waxay taa daliil u tahay buu leeyahay dhulkaas roobka keliya inta lagu soo di'iyey doogga soo saaray kama duwana markaa idinkana dhimataan sidaas oo kale in lidii soo saaro allah dhulkaas ebarka nooleeyay adigoo dhulka ku milmay waa ku nooleyn karaa weeyaan marka waa daliil tusinaya ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa awooddiisa tusinaya weeyaan wallaahu alla subxaanahu watacaala anzala wuu dejiyey min asamaa'i samadii asamaa'u in badanaan soo marnay waxaa la yidhaha kullu maa calaa wartafaca la yidhahda wax kastoo kaa sarreeyo waa samo wey laakiin halka waxaa loo jeedaa biyaha waxaa loo jeedaa يعني ما ركتي المطر بالوجيدا سمدن وحا لوجيدا ضرورتاسا لوجيدا وي والله الله انزل وود يعني وودجيي من السماء اي من الصحابي ضروري اي و كسو دجيي ما ان روب اي كسو دي كسو ديي markaasuu fa axyaa nooleeyey bihi ay bisababi daalika almaa'i annaazili min asamaa biyahaa samada ka soo da'ay sababtooda ayuu alarda dhulkii ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed ardada markay qallalnayd ay abaar ahayd dabadeed ayuu rabbi ku nooleeyey wey dhulkii markuu doog yeesho xataa maaragtay bani aadamkii baa imaan xayawaankii baa imaan waa la beerani xayawaanaadkii baa daaqi dhul xayi oo arda xayi oo nool ayay noqonaysaa weyn xayaato ay ku jirta bay noqon weeyaan inna fii daalika arrintaa la soo sheegay oo ah noolaynta dhulkaas dhinsan la nooleeyo roobka lagu nooleeyey dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayatan cibro iyo daliil ayaa ku sugan calaamad tusinayso calaa waxdaaniyat illaahi subxaanahu wa tacaala ayaa maaragtay ayaa yani ku sugan weeyaan liqowmin dad bay ugu sugan tahay dadkoo yasmacuuna maqlayo yacni dad maqlayo waxaa loo jeedaa ay samaaca qabuulin aqbal maqalkii iyo fahmi dadka wax maqlo oo qalbigooda iyo dhagahoodu xaqa u furan yahay dadkaas ayay ugu sugan tahay ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم ولي النعمة بني آدم كلاهي أقلي أيها لا ترنيا روبكي بانا لوسو شيغي حدنا حوله بانا لكغا ورمي وإن لكم إذنك وحا إذين سقنادي بني آدم كيو في الأنعام حوله دحدو دوحا إذن كغو سقن لعبرة yacni maaragtay waantoomid baa idinkugu sugan wey waana qaadashabaa idinkugu sugan cibro ayaa idinkugu sugan waxa ku waana qaadataan ayaa idinkugu sugan wey nusqiikum waan idin waraabinaynaa mimaa fii butuunihi calooshiisa dhexdeeda wixii ahaaday yacni maaragtay ancaamtaasi xayawaankaasi xaggiisaan idinka waraabinaynaa min bayni fartin uus iyo wadamin dhiig dhexdood ayaan idinka waraabinaynaa labanan caano ayaan idinka waraabinaynaa caanahaasoo khaalisan saafi ahoo yacni maaragtay ka saafiya wuxuu ka saafi yahay midabkii dhiiggana ka saafiya wasakhdii uuska ou lahaana ka saafi ah ayaan idinka waraabinaynaa weya caanahaasoo saa'iqan yacni mid ladiidahoo macaan ah dhuun mar leh lishaaribiina dadka cabaya u macaan canahaas ayaan halkaa idinka waraabinaa buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala marka aayaddan iyadana waa nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka u galay nicmadaasoo cibro ay ku jirto allah inuu maaragtay qudradiisa kaamilnimadeeda inuu keligii cibaadada leeyahay tusinayso koonkaana macbuud ou ka yahay keligii ayay maarata aayaddaasa ku sugan weyaan marka allah wuxuu yidhi waina lakum fi lancaami lacibra cibraa idinkugu sugan cibro maxaa la yidhahdaa alcibra waxay culummadu ku sheegaan asalkeeda waxaa la yidhahdaa tamhiilu shayi bishayi liyucrafa xaqiiqatuhu shay shay loo ekaysiiyo si xaqiiqadiisa loo ogaado ayaa la yidhahdaa cibrada asal ahaana loo jeeda yacni shay aad u deliishataan qudrada ilaahay subxaana wa tacaala ixsaankiisa iyo maarata wanaagga uu bani aadamka u leeyahay wax wanaagga yani rabbi uu bani aadamka siiyo waasacnimadeedu wuxuu ku tusinaya loo jeedaa wey cibra idinkugu sugan waxaad ku cibro qaadataan ayaa idinkugu sugan wey nusqiikum waan idin waraabinaynaa mima fii butuunihi xayawaankaas calooshiisa dhexdeeda wixii ku sugnaa xaggii ayaan idinka waraabinaynaa mima fii butuunihi yani waxa weeye waa la tadkiiriyey mima fii butuunihi baa la yidhi yani waxaa loo jeedaa fii butuuni hada alxayawaan xayawaankaas ila ancaam waxaa la yidhaahdaa waa alibilu waalbaqaru waalghanamu yani geela iyo lo'da iyo ariga saddexdaas ancaam la isla yidhaahda xoolaha waa kuwaas weeyaan xaggooda baan idinka waraabinaa marka waa la tadkiiriyo mima fii butuunihi baa la yidhahdaa maxaa yeelay alancaam culammada waxay yidhahdaan waa ismu jinsin wa ismu jinsigana yani mar hadduu ismu jinsiga uu yahay marna waa la tadkiirin karaa mudakar waa laga dhigi karaa iyadoo marka la tadkiirinayo mudakar oo lab laga dhigayo labnimo markaad ka dhigayso xagga lafdigiisa adoo fiirinayo waa la tacniifiyaayo dhadig baa laga dhigaa iyada oo la fiirinayo macnaha uu ku tusinayo jamaacanimada oho soo hoosgelayso ismuljinsigaa soo hoosgelayso markii la eegayo macnahaasna waa la taniifiyaa walidaalika ancaamtan qur-aanka waad ku arki mar ayadoo mudakar laga dhigayo mar oo lab laga dhigayo marna dhadig laga dhigayo baad ku arki hadda aayadan way tadkiirisa mudakara laga dhigay mima fii butuunihi baa layidhi damiirkaas waa damiir mudakara wey ayadoo la taniifiyo muanas laga dhigana يعني ما أردت في سورة المؤمنون أي رب كل شيء سبحانه وتعالى وحوليه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون مما في بطونها سأمجد ضمير مؤنثة أي يعني ما أردت تأنيثة وهذه هذا أسأه أي الراعي القريي ويان مركا اسم جنسية ما أردت وانا وبنانتها إلا تذكيري لنا تأنيثي وشيء بنان ويان marka qira'atu jumhur waxa weeye nusqiikum ay akhriyaan nuunka oo la godo nusqiikum la yiraahdo nusqiikum in la yiraahdo ay quraada intooda badan ay akhriyaan weeyaan oo markaas waxa la yiraahdaa ficilka waa rubaaci oo waxa laga keenay min asqa yusqi ayaa laga keenay waa afar xaraf weey asqa ayaa laga keenay weey waxay akhriyaan قراءه قيب كميده سيده نافع ابن ابن عامر يا عاصم بروايه ابي بكر وحي اخريان نسقيكم اي اخريانون كوردغا وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه باخرنا نونك الا كوردغو markii nuunka la kordhiga qiraa'adaas la akhriyana yaani waxa weeyaan min saqa ayaa ficilka laga keeno waa thulathi saddex xaraf laga keenay saqa yasqi ayu kaymid oo thulathi ah weeyaan labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatir weeyaan nusqiikum waan idin waraabinayna mimma fi mimma fi butunihi calooshiisa dhexdii wax xoolahaas dhexdooda caloosheeda dhexdeeda wixii ku sugnaa ayaan idin ka waraabinaynaa nusqiikum waa idin waraabinayna mimma ki xaqi baan idin ka waraabinayna fi butunihi xayawaankaas calooshiisa dhexdiisa ahaa ayaan idinka waraabinayn markaasaa la yidhi min bayni farfin wa damin labanan khaalisan min bayni farfin uus iyo wadamin dhiig dhexdood labadaas dhexdooda ayaan idinka waraabinnaa labanan caano oo khaalisan saafi ah baan idinka waraabinaynaa marka alfartu waxaa la yidhahdaa azabal alladii yanzilu ila alkirshi bay dhahan yani waxa uuska aan u naqaano ee caloosha ku haro markay cuntada maarata qofku ay shiidmato waxa ku haro hadhowdiina saxarada isku bedelo ayaa la yidhaahdaa uuskaasaa loo jeedaa mindhicirka iyo ku haro wey laakiin markuu caloosha ka soo baxaa xagga carabi ahaan farfi looma adeegsado farfi lama yidhaahdo farfiga waa intuu caloosha dhexdeeda ku jiro ayaa uuska loo isticmaalaa laakiin markuu caadi makhrajka caadiga ka soo baxo waxa weeye dee yani buraazi iyo waxbay dhahaan maarata ku tilmaamaan yani maarata saxara la yidhaahdaa ma ahan uus lama odhanayo markaasi marka yani uuskaas iyo dhiig ayaan waxaan idinka waraabinaa caano saafiya ayaan xaggooda idinka waraabinaa allah subxaana wa tacaala sidaasuu leeyahay caanihii wuxuu ku tilmaamay inuu yahay khaalisan caanahaasoo khaalisan saafiya khuluuskaas maxaa loo jeedaa saafinimada waa maxay maadaama caanahan yacni maaragtay cunadii xayawaanka uu soo cunay cabitaankii uu soo cabay ay ka samaysmayaan iyo wuxuu u dhaxeeyaa caanihiiba waxay u dhaxeeyaan biyihii waxaan ujeedaa dhiiggii iyo waxa weeyaan maaragtay uuskii dhexdooduu ku jiraa markaasaa laleeyahay waa saafiyo midabkii dhiiggana ma laha oo midabkii guduudka ah maahee waa midab caddaana buu leeyahay caanihii wasakhdii oo uu maaragtay uusku lahaana ma lehe waa ka saafi weyn labadaba khaalis buu ka yahay weeyaan saasaa loo jeedaa weeyaan saafi yani caanahaasoo khaalisan saafi ah ayuu maaragtay ayaan ka soo saarnaa calooshooda aanu ka soo bixinaa baa la leeyahay caanahaasoo weliba saa'iqan lishaaribiina saa'iqan macaan oo dhuunmar leh lishaaribiina dadka cabayo dhuunmar u lahoo ladiid ahoo macaan baa loo jeedaa weeyaan lanna waxaa la yidhaahdaa ساق الشراب يسوق سوقا إذا سهل يعني مدخله في الحلق sidaas la yiraahdo biyihiiba sharaabkiiba macaanaaday baad oranay markii dhuunti dhuunta oo si sahlan u marayo ila sahla madkhaluhu fi alhalq ba la yiraahdo markuu si sahlan oo aad maaratay u cadayso oo waxa ku marganaynin ayaa la yiraahdaa saaqa sharaabu ba la yiraahdaa saasa la yiraahdaa weeye marka halkan ilaahay subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo awoodda uu leeyahay ayayna tusaysaa marka labaad yani wuxuu rabbi ka waramay quraankan aayada waxay ku tusini kalaamka ilaahay inuu yani kalaam ilaahay yahay ayay ku tusinaysaa laana waqtigaas oo quraanku soo degayay dadku ma aynan garanaynin cilmina uma lahayn yani caanahan meesha ay ka imaanayaan waxa uu yahay ma aynan garanaynin cilmi uma lahayn laakiin hadda cilmu xadiidkan ee waqtigan jiro ayaa maaragtay u shaahido markhaati kacayo shayga qur-aanka kun iyo afar boqol iyo dhowr dhowr iyo labaatan sano ka hor uu sheegay yani uu sheegay bay waqti dhow bani aadamka cilmi ahaan ay ku ogaadeen weeyaan waqti dhow bay ogaadeen qur-aankuna waagaas buu ka warramay dadkuna ma aynan cilmi uma lahayn weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani maaragtay halkaas uu caanaha meeshaas uu ka abuuro يعني wax cilmi u lahaayeen ma aynan jirin walidaalika ayay waxay culimadu leeyihiin mufassiriinta markay ka hadlayaan ibn kathiir oo kale markuu ka waramayo wuxuu leeyahay markuu raashinka xayawaankan soo cuno doogii uu soo daaqo yani wuxuu wuxuu cuni lahaa uu cuno caanihii uu biyihii uu cabi lahaa uu cabo biyihii uu cabi lahaa uu cabo dabadeed yani wuxuu leeyahay shay walba kulligii marka cunadii markay bislaato buu leeyahay يعني إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق يعني cuntadii markii ay bislaato caloosha dhexdeeda ay ku burburto ay gubanto markii cunadu gubato ay maarta baabado ayaa raashinkii qaybsamaya qayb waxay aadayaan yani dhiig buu noqonayaayo xididadii xagoodii buu aadaya uruuqdii iyo jirkii ayuu wada maraya weeyaan uruuqdii xageedii buu maraya qaybna yani waxa weeyaan yani wuxuu aadayaa xaggii iyo maarata candhadii xoolaha ayuu aadayaayo khalayaadkii ku jiray iyo unugyadii ku jiray baa dhiiggaas markay gaaraan midabkoodii bedelayo markaasaa ilaahay wuxuu ka dhigaa yani unugyadaas baa ilaahay ku bedelaa markaasay caanaha saafiga ayay noqonayaan weyaan qaybna waxay noqonaysaa yani ila qaybna waxay noqonaysaa yani xagga iyo kaadi kaadigaleynka ayay aadayaanoo kaadibay noqonayaan gufarkii soo harayna wuxuu isku bedelaa uuskaasoo noqdaayo mutaqayir buu noqonaya cunadii intaasoo nooc ayuu ilaahay u qaybiyey subxana wa tacaala saasoo kaleba uu maaragtay ibnu kaiir ou noogu sheegi raximah llah wakadalika imaamu albagawi wuxuu ka soo guuriyaa ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu ka soo guurin wuxuu leeyahay idaa akalat idaabat alcalfa haddii ay daabadii ay cunto calafkeedii oo cunadeedii ay cunto wastaqarra fii kirshiha caloosheedana uu ku sugnaado wuxuu leeyahay wataxanathu calooshuna ay shiiddo ay gubto raashinkii kaana asfalahu alfartu waawsatahu allabanu waaclaahu addamu buu odhanaya yani cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay kan ugu hooseeya wuxuu noqonayaa uuskii buu noqonaya weyan midka dhexena wuxuu noqonayaa caanihii kan ugu sareeyana dhiigii buu noqonayaa curuuqdoo dhan kala aadayo markaasuu wuxuu yidhi walkabidu musalladatun calayha taqsiimaha yani kabidkii oo beerkii ahna markaasaa maaragtay wuxuu sifaynayaa yani wuxuu qaybinayaa dhiiggii ayuu jirka intiisi kale u qaybinaya bitaqdiir illah markaasuu fayajri damu fi lcuruuqi dhiiggii markaas wuxuu aadayaa xididadii jirka ku jiray ayuu aadaya wallabanu fi duruuci يعني ما رت عانيهنا waxay aadayaan candadii ayay aadayaan wayaqal fartu kama hu markaasa yani farfigi oo uuskiya sidoo ahaa oo u baaqi noqonaya weeyaan halkaas uu ku haraya buuliye marka waa qudrada ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo awoodiisa inuu khaalid yahay shayga tusinayo waa wax weyn weey waa shay aad u qiimo badan waliba waqtiga uu ilaahay ka waramay waqti ay dadku ay maartay u baxsanayd ama cilmigan uu soo gaaray ma aynan ahayn markuu ilaahay kaga waramay arintaasi weeyaan ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل يعني الله حليه وإن لكم وحائدين سقناذي oo yani fil an'aami daas horan wa inna lakum fil an'aami dhore ayaan ku xirayna ku cadfayna weeyaan wa inna lakum waxaad leedihiin oo idin sugnaaday min thamaraati nakhili timirta miraheeda xaggeeda iyo wal a'naabi yani inabka xaggiisa waxa idin kaga sugnaaday la ibratan ibra ayaa idin kaga sugnaaday kugu sugnaatay weeyaan ibra qaadash ayaa idin kugu sugan تتخذون واتسميسانيسان منه يعني ثمارة إمرهن أو تمرت حقي ذا أما عنب كيه سكرا بعد كسميسانيسان وح لقوة ريره أو سكر أه أو إنسانك قوة سيدة خمرة وكله أيات كسميسان ورزقا حسنا رزق وناكسنا واتكسميسانيسان رزق وناكسنا واتكيالانيسان ويا رزق حسن كان وحلو جيدا waa timirtii iyo maaragtay zabiibkii iyo wixii la cunayay ayaa loo jeedaa wey warisqan xasana inna fii dalika arintaas oo rabbi subxaana wa tacaala uu noo sheegay yani maaragtay allah subxaana wa tacaala mirahaas iyo maaragtay timirtaa uu noo abuuray oo bani aadamku risiq xasan uu ka dhigto sakarna uu ka dhigto wuxuu ku waashana uu ka samaystaay dhexdeeda waxaa ku sugan la'aayatan cibrad baa ku sugan shay lagu cibro qaataa ku sugan iyay ugu sugan tahay liqawmin yacqiluun dadka caqliga leh ee garanaya ilaahay qudradiisa yani dadkaas ayay maaragtay cibro ugu sugan tahay weeyaan halkanna allah wuxuu kaga warrami aayaddan wuxuu kaga warramayaa geedaha dhulka ilaahay uu ka soo saaro waxtarka qaybu bani aadamka waxtar u leh inay jiraan sida timirtoo kaleeto maxaa yeele bani aadamku timirto wax wanaagsan raashin buu u noqdaa oo cunow ka dhigta ayadoo noocyo kala duwan ah oo tiro badanna wuu cunaa bani aadamkii wakadalika cinabkii cinabkana sidoo kale buu maaragtay samaysta oo bani aadamku zabiib uu ka dhigtaa cinabkuu sidiisa u cunaa waxyaalo badan buu ku samaystaa waxaa laga sameeya timirtana nabiidka waxaa la yidhahdaa laga sameeya lagu wareero khamrada laga dhigto markii la qamiiriyo ayay khamro ka dhiganayaan cinabkuna sidoo kale markii la miiro yani khamra loo bedelaayo loo sameeyo wax lagu waasho ayaa laga dhigaa marka labadaas yani inay shay nicmo ah uu yahay bani aadamka ilaahay u galay ayuu rabbi noogu sheegi wey marka wa min amaraati nakhiili labay ciraaboodba mufasiriinta way sheegaan inaan tii hore wa ina lakum fil ancaamidaas inaan ku cadafno yani maaragtay mufasiriinta way tilmaamaanoo way sheegaan wey waxay kaloo sheegaan in lagu cadfo yani maaragtay tattakhiduunada lafteeda inaan ku cadafno tattakhiduunada adam in lagu cadfo la yiraahdo wa tattakhiduuna waad samaysataan min thamaraati nakhiili walacnaabi mirihi yani timirta miraheedii iyo cinabka mirihiisii tattakhiduuna minhu waxaad ka samaysataan sakaran mid lagu wax lagu waasho ayaad ka samaystaan marka yani almuraadu bisakar hadda waxaa loo jeedaa alkhamru baa loo jeedaa khamradii ayaa loo jeedaa weeyo maxaa yeelay carabtu waxay ku tilmaamtaa waxay yidhaahdaan magaca sakarka la yidhaahdo wax alla wixii wareer keeno lagu waashaa waxay ku tilmaamaan sakaray ku tilmaamaan weeyo marka waxaa loo jeedaa waa min itlaaqi almasdari wa iraadat alismi baa la yidhahdaa masdarkii oo sakarkii ah inta la sheego baa waxaa loo jeedaa magacii baa loo jeedaa weeyo laakiin waxaa la itlaaqay masdarkii baa la sheego waalidii ah ayaa la sheegaya weeyo warisqan xasanan marka yani sakarka waa khamrada ayaa loo jeedaa weeyaan warisqan xasanan baad ka samaysataan risq xasanana waad ka dhigataan arisqu lxasanu waxaa la yidhaahdaa waa azabiibu wtamru timir markuu yahay geedkan timirta noocyo badanaa lagu cunaa weeyaan sidoo kaleeto cinabka markii yani uu isbedelo isagoo zabiiba baa la isticmaalaayoo la cunaa iyo wax lamida weeyaan labadaba waa laga waa maaragtay yani waxaa laga yeeshaa haddii la rabana wax lagu waashaa laga dhigi haddii la rabana wax risqi wanaagsan ee dadkii ka cunaan weeyaan inna fii dalika arrintaas yani dhexdeeda waxaa ku sugan oo ilaahay timirtaas uu noo yeelay oo yani quud wanaagsan iyo quud xun labadaba bani aadamka soo rabo u adeegsan karo dhexdeeda waxaa ku sugan la'aayatan cibro ayaa ku sugan weeyaan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna garanayo caqligooda ka shaqaysiiyo ayay ugu sugan tahay weeyaan marka لقوم يعقلون ذلليه ابن كثير وكلا مركو تلمامي وحوليه هل كان ما دام السكر لسو شيغي wax waali lagu waasho bani aadamka la soo sheegay munaasabay u tawleeyay in yaqiluna la yiraahdo xuleey naasaba dhikru al-aqli ha huna يعني مناسب إن ذكر عقل لا شيغو فإنه أشرف ما في الإنسان إنسان كوحا أقول شرفت بدل جيركيس عقلك أي أقول قيمة بدل لأنه قفك بني آدم كان أنتو عقلك يسقبه وحوية وقف مستقيم وتوسنوي حياته دي سمامولة يوي لكن هذا عقلك تقوه وحوية حيوانك وكالو لم يدنقونايا حيوانك وكالو لم يدنقونايا ولذلك أي مارة وحوليه ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها sidaas darteed buu ilaahay u xarimay yaani waxyaalaha lacabo oo dadku ay ku wareeraan ku waashaan si aqligooda loo ilaaliyo sidaa darteed aad ogtihiin ninkii xadkii khamra cabo ama xashiishad cabo wax lagu waasho caqligiisa oo ku tagaahi cabo islaamka xad buuba saaraaba si caqligiisa loo ilaaliyo bani aadamka caqligiisa inuu ku ciyaaro lama ogola waa la xadaya waa la garaaci ilaa siddeetan jeedal ayaa lagu dhufanaya sideetan jeedal baa lagu dhufanaya ma ujeedaa yani afar afartan in lagu dhuftaba yani sunnadu tilmaamtay laakiin sunnatu lkhulafaa raashidiin ilaa sideetanaa la gaarsiiyaa ilaa sideetan ayaa la gaarsiin karaa weeye sida cumar ibn khataabba cali ibn abi aalib iyo rag lamid ay u sheegeen oo sideetankay u gaarsiiyeen wey marka khamradaas marka markaad ka warramaysa aayaddan aayaddan sidaa ujeedaan yani waa makiya waay quraanka maka ku soo degay bay kamid tahay khamrada markaas yaani tahriimkeeda ma soo degino lama xarimin laakiin saddex aayadood oo ka dambeysay ayuu ilaahay khamrada ku xarimay oo qaarna lagu ceebaynayo khamrada waxay tahay marka dambana lagu tahriiminayo saddex aayadood oo ka dambeysay baa soo degtay aayadda fi suurati al-baqara ku jirto aayadda fi suurati al-baqara ku jirtaa waxa weeyaan aayadaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegay ceebaha iyo dhibaatooyinka iyo fasaadka ay leedahay khamrada qayb kamid ah buu noogu sheegay laakiin yaani ma aragtay lama xarimin oo xaraam daba laga ma dhigin sida Allah buu leeyahay subhanahu wa ta'ala yasalunaka 'anil khamri wal maisri qul fiihima ithmun kabiir wa manaafi'u lin-nas وإثمهما أكبر من نفعهما أيضا يعني وحويان وحي شيكت خمرضة إن أي لاذا هي يعني مارس إثم إدنب إن أي لاذا مفاسد إن أي لاذا واحترك بني آدم كو كهل إن أي كوي انتهي ذنبك أو إلهي أكيس كل ما إنه كوي إنه كوي هي أيو رب سبحانه وتعالى نوشي يقوي تاوي عيبيسي وي سلاس درتيد با مارتي marka ayada soo degtay dadka saxaabada qaar kamid yihiin way joojiyeen oo maartay maadaama ismi ilaahay ku sheegay ayay joojiyeen qayb kamid ahna way cadeen dadkii maadaama ilaahay manaaficu ku sheegay bay iska cadeen weeyaan kabacdi baa marka waxa soo degtay aayat an-nisa aayad ku jirta baa soo degtay aayadaas waxa weeye waqtigii khamrada ay cabi lahaayeen ayaa ciriiri laga galiyay dadkii oo Allah uu leeyahay ya ayuha alladina aamanu la taqrabu as-salata وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون صلاة هؤدواننا إلى أتكو أغاتان إذنكو خمريسا إذنكو خمريسا وسكرانسا أتكننا إلى وحا أتشيغيسان أبعلم ويالتان أو أكتهين يعني لا أكم يرستان خمرها يعني صلاة هؤدواننا بلين مركة تاس وحوي وقت جيبا مركة لغو عريري هذه مثلا ظهر كي لو تكدو هذو خمر عبد بعد الظهر casarkii baa dhaafay waana waajib dhaafay wey ma cadi karo casarkii markuu cado waxa weeye haddii uu maaragtay bacd alcasar markuu tukado baan u jeedaa kabacdigeed hadduu cado maqribkaa dhaafayo laanna qofku wuxuu u baahan yahay waqti intuu cado uu waasho marka kabacdi uu haddana soo miirsado ayuu u baahan yahay marka waqti uu waasho ma helayo sidaas darteed buu maqribka hadduu cadana cishihii dhaafaya marka kadib waxaa u furan keliya markuu cishaha uu tukado dabadeed inuu cado ilaa waaga uu ka baryo ama salaas wax markuu aado inuu markuu tukado dabadeed inuu cabo ayadana shaqadii iyo acmaasha uu qabsan lahaa ayaa gafaysa maalintaas wax uu qabsan karaa male marka sidaa darteed waqtigii markii lagu ciriiriyey saxaabada qaar ka mid sida Umar ibn Khattab oo kaleeto waxay oran jireen Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shafiya ilaahayow يعني بيان شافية نسيخ مرضه ونقع عافية يعني نقع حرم أورنجل إلى آية في سورة المائدة أي سودكته والله أو ستوس أو حرمه يري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون marka khamradii iyo qamaarkii iyo maarta waxyaalihii ansaabta dhihi jiray oo asnaamtii ah iyo qoryihii ay maarta wax ku khayr khayrka ku raadsan jireen iyo sharta waxaas oo dhan ilaahay wuxuu leeyahay waa xaraam ee ka fogaada waa min camal shaytaan fajtanibuhu la'allakum tuflihun inma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikri llahi wa an salah fahal antum muntahun ila aayadaas markay soo degtay ayay saxaabadu waxay yiraahdeen intahayna ya rab intahayna bayna ilaahu waa ka joogsanay waanu ka harnay diiraan markaasa yaani ki khamrada masnaxeedii lahaa ay sameynay oo maarta masnaciisi joojiyay ki iibinayay weelasha ay ugu jirtay oo daadiyay marka khamrada waagaas ilaahay xarimay subxaanahu wa ta'ala weeyaan marka waxay kamid tahay waxyaalaha muharramaadka ee sida tadriijiga ah tartiib tartiibta loo xarimay ayay khamradii ka mid tahay marka afartaas marxalay soo martay mar la yiri wa min thamaraati an-nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wa makka markii la joogay iyo markii aayadaha ka dambeeyay la sheegay laakiin marka ka bacdi ba ilaahay xarimay ayda fi surati al-maa'ida ayuna rabbi subhanahu wa ta'ala ku xarimay weeyaan وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك ربك وو إلهامي وأوحيوذي بمعنى وإلهاميوي إلى النحل شنذي أيو إلهي أوحيوذي أو كو إلهامي محو أوحيوذي أن اتخذي أي اتخذي شنيهي سميسو من الجبال بوره حقه ذا بيوتا قريكا سميسو ومن الشجر قيدها حقه ذنا بيوتا كسميسو قريو ومما كي حقي يعرشون أي عريشين يانو عريشهان يكون قدسانا قريكا سميسو أرمتاز أيو الله سبحانه وتعالى أيو أوحي وذي ويان ثم انتهى دبديه wuxuu rabbi ku ilhaamiyey kuli cun haddaad tahay shinnidii min kulli thamaraati miro kulligood noocay doonaan ha noqdaane xaggeeda wax ka soo cun faslukii qaad oo mar oo ku duulway subula rabbiki rabbigaaga waddooyinkiisa oo adiga oo kuu sahlay mar oo qaad dululan يعني حالة كون السبل ودوين كاسي مذللة تل ليلية أي تهيو أذيك اللقول ليلية ودلقو سخري مرضو ربي ليه سبحانه وتعالى يخرج وحابحو من بطونها شنلاس على شيء وحا كسوبحو شراب شراب كسوبحو أو مرب كيلوجين شراب كاسو مختلف oo kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu ay kala duwan yihiin midabadiisu ay kala duwan yihiin fiihi sharaabka dhaxdiisa uu ku sugan yahay shifaa'un caafimaad uu ku sugan yahay linnaasi dadka uu caafimaad ugu sugan yahay waa sharaab caafimaad dhaxdiisa uu ku sugan yahay weeye inna fi dalika arrinkaas oo allah subxaanahu wa tacaala uu noo soo sheegay oo ah yacni maaragtay shinidaas ilhaaminta ilaahay ilhaamiyay ah ilhaamta iyo waxyiga uu waxyooday laayatan ibra iyo daliil ayaa ku sugan liqawmin dad bay ugu sugan tahay dadka oo yatafakkaruuna fakarayo aqligooda ka shaqaysiinayo dadkaas ayay maarata ibra ugu sugan tahay weeyaan aayadana waxa way waa nicmada ilaahay bani aadamka u gala qayb kamidana la tusin qaybtaas oo waliba ayadana tusinayso Allah subhanahu wa ta'ala يعني ما عرفت خالق نمديسه كتسنيسه قدرتيسه كتسنيسه اودي قدرتيسه انت لا اكتاي تسنيسه ايو كوش يعني او الله نوغو شيغو انه الله سبحانه وتعالى شنيدان باشا ليرهدو سو ما جيد شيغا يركا شنيدا ليقانو ايو ربي يعني انت سو شيء او ييلي الله ذا الهاميه wuxuu ku ilhaamiyey markii hore in ay guri dhisato saddex meeloodna ay ka dhisato saddex meelood midkood inay ka dhisato sida buuraha oo kaleeto sida maarata geedaha oo kale ama dadka guryaha ay dhisaanoo yani cariish ahaan ay u dhisaan inay maarata ku dhex noolaato saddexdaas boos ayay degtaa weeyaan markaa kabacdi guriga markay samaysato ayay haadaysaa oy tegi waxay soo cunaysaa mirihii ubaxyadii oo kala duwan anwaac kala duwan leh ayay soo cunaysaa waddadii ay ku baxday oo saakay ay aadayd waa haadaysaa markay guriga dhisato ay tagtahay maantoo dhan waadiyaashaas geedaha dhexdooda hawadaasay ku haadi geedahaasay soo cuni sida u soo socota meeshii lafteeda gurigii ay dhisatay ayay galabta ku soo noqonaysaa wey subaxii bay kallihi galabtii meeshiibay ku soo noqonay waa shay ilhaam oo ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa soo u maamulo ku tusinaya weeyaan uma markaasi waxay samaynaysaa yacni maaragtay malabkaas oo sharaab ilaahay uu ku tilmaamay ayay malabkaasay samaysaa markaasuu malabka ilaahay noogu sheegay caafimaad inuu yahay amraad cudurrada qaar ka midihi inuu dawo u yahay ayuu rabbi subxaana watacaala noogu sheegay miyaynan arrintaas cibro ku jirin wax lagu cibro qaato weyna ku sugan weeyaan tiibuu ilaahay il cusub inaan ku fiirino ayuuna doonayaa weeyaan wa awxaa rabbuka rabbigaaga wuu ilhaamiyey ila annaxli shinnidii ayuu u waxyooday waxyiga halkan sidaan soo sheegnay waa alilhaamu waalhidaayatu baa la yidhaahdaa waa ilhaamin iyo hanuunin ilaahay uu ku hanuuniye oo rabbi ku toosiye weeyaan muxuu rabbi ku toosiyey oo ku ilhaamiyey an ittakhidii shinnidiiyay samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana buyuutan ay buyuutan guryo ka samayso wa mimaa yacarishuuna dadka cariishyada ay dhistaanna guryo ka samayso buyuutan ka samayso weeyaan guryo ka samayso marka an ittakhidii anta ku jirtaa in masdariya aan ka dhigno bian ittakhidii oo kale aan idhaahno ama in mufasir laga dhigo tii tafsiiriyada ahaydoo la yidhaahdo ay ittakhidii samayso la yidhaahdo yacni waxa weeyaan lianna aliixaau markaa mufasira ka dhigno waxyigaa wuxuu qabaa macna alqaw waxa uu qabaa macna alqawli duuna xuruufihi ayuu qabaa weeyaan ilhaamtaasoo loo jeedaa marka ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey in ay guryo samaysato walidaalika culammada markay ka warramaan gurigaas ay saddexda meel ka samaysanaysaa qaabka iyo shakliga uu dhisan yahay shakli cajiiba wey shumaca yarkaah oo malabka ku dhex jiro ay samaysanayso shumacaas ayaa loo jeedaa gurigeedii wey shumac bay ka samaysaa ayadaa dhisayso markay guriga dhisto guriga shakligay u dhisayso qaabka u dhista waxaa la yidhahda waa qaab musadasa la yidhahda lix geesood bay ka dhigtaa lix gees weliba markay yani sidii qof muhandis oo kale ah injineer camal ayay u dhistaa oo bani aadamka yani uusan awoodi karaynin lanna bani aadamka ma dhisi karo ilaa uu qalab helo sooma waa inuu wax ku toosiyo wax ku cabiro ou helaa markuu waxaan samaynayo adlaacda iyo maaragtay derbiyadii inuu isla ekaysiiyo zaawiyaadka inuu isku mid ka dhigo ayuu bani aadamka u baahan yahay shakliga marka murabaca la yidhaahdo oo afar geeskaa kama dhisto shakliga mualladka la yidhaahdo oo yani saddexda saasoo kale ihina kama dhisto midkaan la yidhaahdo mustadiirkao wareegsanoo daa'irada ahna kama dhisto laakiin waxay ka dhistaa musadasa la yidhaahdaa markaasaa geesahooda iyo cirifyadeeda ay siman yihiin waa aaday u sintaan mid mid ka dheer lama arko weeyaan saasay culummadu leeyihiin marka wa ilhaam min allah ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaa u yeelay weeyaan bani aadamku ma awoodi karo isagoon qalab haysanin shinnidaa waxa ay samaynaysoo kale inay sameeyaan yani caqliga ilaahay uu bani aadamkaa siiyey ma awoodi karo isagoona qalab haysan inuu sida shinnida gurigeeda u dhiso kale u dhiso shakliga musadaska uu sameeyo ma awoodi karo weeyaan midda labaad allah saddexdaas meelood ayuu ku ilhaamiyey inay guri ka dhigato waxaa loo hormariyey buuraha maxaa yeelay inta badan shinnidu buurahay gashaa buurahay u badan tahay oy malabka ku samaysaa sidaasuu ilaahay qur-aankan ugu hormariyo an ittakhidii min aljibaali baa layidhi soo ma jeed buurahay ku hormartaa ayna ugu badan tahay walidaalika waxay dhahaan malabka buuraha ku samaysan iyo malabka ay shinnidu meelaha kale ku samayso yani waxaa ka wanaagsan yani aadna u wanaagsan midkay buuraha ku samaysabaa ka wanaagsan ba yidhahda soo ma jeedi waxaa ku xiga midka geedaha ay ku samayso sida ilaahay baa ugu xijiyo min shajara uu yiri waa tajruba ahaan loo ogaaday kan geedaha ku xigo kan marka dadka cariiska ay u dhistaan ay samaystaan waa midka ugu liito way ugu yar weeyaan meesha ay ku samaysan weeyaan marka yani ilhaamtaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu maaragtay bani aadam shinnidaas uu ku ilhaamiyey yani arrimahaas inay samaysan weeyaan waxaa ka mid ah weliba waxyaalaha ilhaamta ah ilaahay sooma dhihin an ittakhidii min aljibaali buyuutan waxaa loo hormariyey inay horta guri samaysato marka kabacdi baa layidhi uma kulii min kulli amaraati soolama dhihin shinnida waxay leeyihiin yani waxay culimmada leeyihiin yani ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa cajiib cajaa'ibka uu khalqigaa yeelay ma soo daaqdo daaq ma aadi ilaa ay guri samaysato marka hore markay guriga samaysato guriga dhammaystirato dabadeeday daaq aadaa markaa kabacdi weliba maalinkiibay daaqsataay habeen ma daaqsato subaxii bay bixi galantii bay soo noqoni gurigeedii ayay sida u ahaa ay u soo gelaysaa weeyaan waa cajaa'ibka ilaahay subxaana wa tacaala oo makhluuqa uu siiyey weeyaan makhluuqaas cajaa'ibkaasuu ilaahay siiye weeye marka sidaasuu leeyahy uma kulii cun shinnidiyey min kulli amaraati miro kulligood yani maaragtay xaggiisa wax ka soo cun mirahaas mid kharaar ha noqdo mid macaan ha noqdo yani ubaxaas ayay soo daaqaysaa anwaacdiisa ay kala tagsan tahay mid cad mid guduudan mid nooc kale ah ayay cabi weeyaan soo daaqso marka waxay leeyihiin uma kulii min kulli amaraati yani waa loo ruqseeyey inay waxay doonto ay daaqdo wax loo diiday ma jiro weeyaan wax kasta waa loo ruqsayay inay daaqdo saasoo kale baa leeyahay faslukii qaad oo mar subula rabbiki rabbigaaga shinni yahay wadooyinkeedii mar wadooyinka kuu sameeyey mar dululan ay mudallalatan xaalata kowniha mudallala mid la layliyey ay tahay oo subusha ayaan yani dululan ayaanu ka xaalaynaynaa waa jamcu daluulin ayaa dulul la yidhaahdaa weeyaan mid loo layliye ay tahay ilaahay baa u sakhiray waa shinni waa xayawaan subaxii bay tegi waxaa dhici karta masaafo aad u dheer inay goyso masaafo aad maaragtay aad u dheer inay goyso haddana ka dhumi mayse galabtii say u soo socoto meeshii ilaahay ugu talagalay ayay gelaysaa weeyaan faslukii subula rabbiki dululan asagoo mid kuu laylisan ah yani maaragtay ku soo noqo oo qaad baa la leeyahy waddadaas ilaahay baa u leeliye wey hawadaasi ku duuli mana dhumayso waa soo noqonaysaa gurigeediiba imaana weeyaan yakhruju min butuuniha yani caloosheeda waxaa ka soo baxo sharaabun cabitaan baa ka soo baxo sharaab yani waxaa loo jeedaa waa alcasalu wey malabkaasaa la yidhaahdaa malabkaas ayaa ka soo baxa weeyaan yakhruju min butuuniha sharaabun malabka ayaa ka soo baxay sharaabkaasoo mukhtalifun alwaanuhu midabadihiisu ay iskhilaafsan yihiin yani midabkiisu waa iskhilaafsan yahay malabka qaar baa cad qaar baa asfar ahoo maaragtay yalowga midabka la yidhaahda ah qaar baa axmar ahoo guduud ah isma laha sooma jeed waa kala duwan yahay weeyaan waxay leeyihiin waxa ikhtilaafka keenayo waxa weeye geedaha ay soo daaqday ubaxyada ay soo daaqdo ayaa keenayo hadday geedo maaragta noocaa soo daaqdo malabkeedu malab cad buu noqon hadday soo daaqdo maaragtay mid maaragta guduudan guduud buu noqon haddii mid asfar ay soo daaqdo mid asfaruu noqon iyo wixii lamida bay yidhahdaan ama culummada qaar waxay leeyihin maye misaajkeeda oo ilaahay ku abuurayba tabcigeeda ku abuuray baaba sida ah weeyaan saasay yidhahdaan walidaalika culummada jumhuur ulculamaa waxay yidhahdaan malabka ay shinnidu samayso afkeedu ka soo baxaaye waxay saxarooto ma ahan bay dhahaan saxaro ma aha afkeeda ayuu ka soo baxaa bay leeyihin waa lucaabkeeda iyo dhareerkeeda ayay ku samaysaa bay odhanayaan dhareerkeeda ayay ku samaynaysaa weyan sharaabkaas ayay maaragtay shinnidu ay samaysaa weyan fiihi yani malabkaa sharaabkaasi dhexdiisa waxaa ku sugan shifaaun caafimaad baa ku sugan dawo linnaasi dadkay ugu sugan tahay dawa ku sugan ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala waana xaqiiqo weeye malabku markuu saafi yahay bacd alamraad maaha cudur oo dhan inuu daawo u yahay cudurada qaar kamidii ayuu daawo u yahay wy waxaana tusinayo yani maaragta xadiidka bukhaari muslimba ku sugan xadiiu abi saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu leeyahay nin ayaa nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah ina akhii istatlaqa badnuhu walaalkay calooshiisii baa furantay yani waaragtu yani shubankiisa ma istaagayo weeyaan aad buu u shubmaya calooshii baa furantay buu odhanaya markaasu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam asqihi casala walaalka malab sii buu yidhi waraabi malab sii yani abu saciid wuxuu leeyahay fadahaba fasaqaahu casala ninkii wuu tagay wuxuu walaalkii siiyey malabkii buu siiyey markaasuu markii uu siiyey ayuu yani maaragtay haddana nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi rasuulka ilaahayow yani saqaytuhu casala malabkii waan waraabiyey famaa zaadahu ila istiطlaaqan calooshii waaba ka dartayba aad bay u furantayba yani shubankii waa kusii ziyaaday ayuu odhanaya markaasuu nabiga mar kale ku yidhi idhab fasqihi casala tagoo mar labaad war malabkii sii buu yidhi mar labaad maxaa nabiga qur-aanku waa ku kalsoon yahay inuu kalaamullahi yahay buu ogyahay fiihi shifaau linnaasa ilaah yidhi ninkii markaasu haddana inta tegey ayuu sidii oo kale malabkii siiyey markaasuu sidii oo kale nabiga intuu ku yimid buu ku yidhi yaa rasuul allahi masdaadahu ila istidlaaq yacni mar labaadkii markuu siiyey waxa weeye waa sii shubankii iyo wixii waaba kasii dareenba waaba kasii waa kasii daray markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa allahu wakadaba batnu akhiika idhab fasqihi casala allah runuu sheegay walaalkaa calooshiisana been bay sheegtaye baxo walaalkaa waxaad siisaa malabkiisii buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yidhi ilaahay fiihi shifaau linnaas buu leeyahy sidii buu tegey markaasuu maaragtay walaalkii haddana malabkii siiyey markuu siiyey fabara'a ninkii waa raystay calooshii waa istaagtay waa ka joogsaday xanuunkiina waa daayay saasuu maaragtay yani xadiidkaas uu leeyahay walidalika ibnu kaiir raximah llah markuu fasirayo wuxuu leeyahay bacd alculamaa oo culamaau ibiga dadka maaragtay dhakhaatiirta ama dawada culummadeeda ah baa waxay leeyihiin ninkaas calooshiisa waxaa ku sugnaa fadalaad baa ku jiray oo maaragtay saxaraad saxarada iyo wax la mid ah oo qallashay baa calooshiisa ku jirtay malabka maadaama uu kulul yahay markii uu caday wuu furfuray markuu furfuray baa calooshii furmatay oo sii ziyaaday yacni wixii ku jiray wixii meesha ku jiray ayaa sii furfurmay mar labaaduu siiyey mar saddexaaduu siiyey mar saddexaadki wixii dhan caloosha ku jiray fadalaadkii ku haray oo dhan baa soo wada baxay buu leeyahay markaasay caloosha isqabsatay oo sida ay u istaagtay buu odhanaya weyaan marka calaa kulli xaalin waxay tahayba yani waxa weeyaan malabka ilaahay wuxuu noogu sheegay inuu shifaa ku sugan yahay hadduusan maqshuush ahayn laanna dadka badanaaba maanta waad arkaysaan soomaalida khaasatan malabka in yarba isagoo saafiya keento wax sokor ku dara iyo wax timir ku dara iyo khishb iyo balaayo ku sameeyaan iyo xaaraan wax maarata aan loo baahnayn laakiin malabku markuu saafi yahay amraad iyo cudurrada qaar ka midihi daawo ayuu ilaahay uga yeelaa weeye fiihi shifaau linnaas dadka daawo ayaa ugu sugan ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala inna fii dalika ilhaamtaas ilaahay ou ilhaamiyey oo shinnidaas xayawaankaas yarka ahe yacni maaragtay intaas oo arrimood oo ku ilhaamiyey لآية عبرة, عبرة يكسره تسميسه على وحدانية الله وكمال قدرته وأنه يستحق العبادة وحده كلي إنه عبادة ليه تسميه قام كان إنه معبود كيه تسميه أي يكسره يأي أكسره انتهي لقوم ضد أكسره انتهي يتفكرون فكريه ويه والله الله سبحانه وتعالى خلقكم وإذن أبو ردده إذن كورجرين بو ربي إذن أبو رد ثم مركوا إذن أبو رد بدي يتوفاكم وإذن أوسانيو markii muddadii laydinkugu talagalay adduunka inaad ku noolaataan ay dhammaato ayuu rabbi idin oofsanaya wa minkum idinka waxaa idinka mida man dad baa idinka mida yuraddu loo celini ilaa ardali lcumuri cumurka kiisa ugu liidashada badan ayaa laydiin celini weyaan maxaa laydinkugu celinaya likay laa yaclama insaankii inuusan ogaanin bacda cilmin ogaansho dabadeed shay-an waxba uusan ogaanin caqliga ou lahaa inuu ka tago oo caqlila'aan uu soo baxo darteed baa sidaa laydinkugu yeelay ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weye oo shay kasta kulligii garanayo cilmigiisu ou shay kasta kulligii koobay weeyaan haddana qadiirun alla awood leh weeyo qudradiisu axaadat bikulli shay shay kasta kulligii ay koobtay weeyaan aayadan allah subxaana wa tacaala yani maarata wuxuu nooga warramaya allah wuxuu nooga warramay inuu koonkan isagu leeyahay bani aadamka maraaxisha uu marsiiyo yani inay tahay qudradiisa ay ka mid tahay inuu maraaxil marsiiyo marxalad uu dhasho isagoon jirin la ahay siiyo marxalad uu dhallinyaro yahay oo xoog leeyahay marxalad uu duq yaho waayeel yahayo sida ilmihii loo sasabayo eber uu noqdo kharif uu noqdo yani mujeeda maraaxishaas inuu intaas uu marayo oo caqligiiba uu ka tagayo intaas inuu ilaahay marsiiyo marka taa waxay ku tusin allah inuu koonkan soo rabo u maamusho isagu uu leeyahay bani aadamka inaan loogu talagelin adduunkan inuu ku baaqi noqdo inaan loogu talagelin wallaahu alle khalaqakum wuu idin abuurayo yani min alcadami buu idinka abuuray idinkoon jirin buu idin ehaysiiyey uma yatawafaakum wuu idin dili malakulmowtkiibaa idin dilayo markii aad ajashiinna ay dhammaatay cumrigiinna wa minkum waxaa idin ka mid a man dad baa idin ka mid a yuraddu loo celini ilaa ardali lcumri cumriga kiisa liito loo celinayo wey kiisa hoosaynta badan loo celinayo ardal ulcumr waxaa la yidhaahdaa an yasiira alinsaanu bimansilati asabiyi alladii laa caqla lahu baa la yidhahdaa yacni inuu bani aadamku ilmihii aan caqliga lahayn oo sabiga ahaaye hadda dhashay oo kale in loo celiyo bani aadamka oo halkaas uu gaaro yacni maaragtay awooddiisii ay tagto socod uusan awoodi karin sariir uu kor saaran yahay sida ilmaha yarkaa saxarada looga qaado looga qaado sida caruurta markay ooyaan loo sasabo loo sasabo caqli uu leeyahay aysan jirin darajadaas ayuu ilaahay gaarsiiyaa wey marka ardalulcumr waa taa wey waana midda ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay waman nucamirhu nunakkishu fi lkhalqi afalaa yacqiluun fii suurati yaasiin uu rabbi ku leeyahay wey likay laa yaclama maxaan sidaa ugu celinay likay laa yaclama inuusan insaankii ogaanin bacda cilmin ay bacda calin caqli dabadii shay-an waxba inuusan ogaanin alcilmu halka waxaa loo jeedaa waa bimacna alcaqli wey markuu caqli lahaa dabadeed inuusan caqli la'aan uu soo baxo qof aan caqli lahayn uu noqdo maskaxdiiba ay ka tagtay oo ebera weeyaan saasuu noqonaya waa shay mushaahada indhaha ku hayno arkayno wey qofka ilaahay uusan dilin ee cumrigiisa u raajiyo yacni maarata oo gabow gaaro oo darajadaas ardalulcumur gaara inuusan caqli lahayn oo eber noqonayo maskaxdu tegayso waa shay muuqdo weeyaan waxba inuusan ogaanin weeye laanna bani aadamku waa sidaa ilaahay uu u sheegay maraaxiisha qur-aankana meelo badan buu rabbi noogu sheegay yani aayaddan aayad lamida fii suurati alxaji wuxuu leeyahay waminkum man yutawafaa waminkum man yuraddu ilaa ardali lcumr likay laa yaclama min bacdi cilmin shaya yani caqligiisa dabadeed inuusan waxba ogaanin weye fii suurati ruum allah wuxuu leeyahay allahu aladii khalaqakum min dacfin markii hore taagdarre ilmo yar baad ahayde markii laydin abuurayy uma jacala min bacdi dacfin quwa idinkoo ilmo yara waad korteen awood buu ilaah idiin yeelay uma jacala min bacdi quwatin dacfan washayba awooddaadii markay dhammaystirmatay waad koobanaysaa markaasaad duqnimo iyo dacfi u tegaysaa yakhluqu maa yashaau wahuwa alcaliimu alqadiir walidaalika ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cumriga noocaasoo kalea waa ka magangeli jiray yani ummaddan baad dhibaysaa soo maha caruurtaadii iyo dadka ahalkaagii baad dhibi markaas joogistaada adduunka waxay qiimo leedahay lama arko markuu caqliga kaa tago halkaas sariir aad saaran tahay halka aad joogto waxa waa rasuulku waa ka magangeli jiray calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan xadiid anas ibni malik radi allahu canhu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu anas leeyahay kaana yadcuu allah wuxuu ku baryi jiray oran jiray acuudu billahi min albukli waalkasali waardali alcumri wacadaabi alqabri wafitnati dajaali wafitnati almaxya waalmamaat ilaahay baan allah baan waxaan ka magangeli bukliga bakhiiltinimaan ka magangelaya kasalka oo caajiznimada ah baan ka magangelaya cajzaalnimada kaslaan inaan noqdoon wax qabsan waayo wa ardali lcumur cumriga kiisa liitana waa ka magangelayaa buu dhihi jiray wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisana ilaahay baan ka magangeli wa fitnati dajaal dajaal ninka masiixu dajaal la yidhaahdo oo akhri zamaanka imaan doono fitnadiisana waa ka magangelaya wa fitnati almaxya waalmamaat nolosha iyo dhimashadaba fitnadeeda caam ahaana ilaahay baan uga magangelayaa buu dhihi jira wey ina allaha alle caliimun allihii og weeye oo cilmigiisu uu waasac yahay oo addoommadiisa cilmi u leh oo cilmiga uu ku koobay weeyaan qadiirun awood lahoo shay kasta kulligii qudradiisa ku koobay shay qudradiisa axad ka baxsan karay awooddiisa aynan jirin weeyaan hada wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waali wasaxbi